waxayla tahay ilxaan waraa la sugaa rag badan oo hoteelo u hadleen gadaasheena way hadli doonaan waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan laba kun iyo lix iyo toban xaggee wax ku dhammaan doona waxaa hadda bilowdayna waxa weeyaan sidan ay noqon iyo kanay noqon iyo kanay noqon waxaan rabaa inaan idhaahdo kow mas-uuliyiintu allaha uga cabsay mas-uuliyadda waxaa dhabtiina waxa weeyaan shacabkaani wuxuu u baahan yahay meesha uu taagan yahay in horey looga sii wado in dib loo noqdaayo macno uma samaymayso maanta laba kun iyo labaiyo tobankii waxaa la sameeyey doorasha dhacday dowladda soo dhisay laba kun iyo lix iyo tobanka waxaan rabaa inay tii mid haddana kasii waxaysan oo laba kun iyo labaatanka ay meeshay taaganta hore uga sujuubto in la helo dowladdii hore soo dhisnay waxaan isleeyahay waxyaalo ay gaadha wuu jiraa wax ka dhimanna wuu jiraa cid dhammaystirani ma jirto meela sidaa daraaddeed waxaa asala in bal la isku dayo oo culeyska la saaro in horay wax loo dhaqaaji masaalixda shaksigaana laga hormariyo midda caam annaga hadda qolyahan anaga mas-uuliyiinta ee sheeganaya ilaahay waa iska le mas-uuliyad kulligeed